بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن حذيفة قال حذيفة بن اليمان waxaa laga wariyay inuu yidhi xadiiska boqol iyo siddeetan iyo sideedaad سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وحن مغلي رسولك إلهي أعدها إن رجلا نن أو مذيه نغه الرئي كمذا حضره الموت موت كيبا كسو حاضري فلما قرتي يئس أو قوستي من الحياة نلشي أوصى أهله reerkiisii ayuu u dardaarmay wuu xanuunsaday wuxuu qiyaasay jiradan inuusan ka kacayn oo u dhimanaa waa dardaarmay reerkiisii buu u dardaarmay muxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi idaa ana muttu anigu haddii aan dhinto muttuna waa la yidhaahdaa miimka waa la godaa mittuna waa la yidhaahdaa oo miimka waa la hoos dhigaa labaduba waa sax idaa ana muttu haddii anugu aan dhinto fajmacuu lii ii soo aruuriya xataban xaabo xaabaha la soo aruuriyo kahiiran oo badan xaabo badana lee soo aruuriyo wa awqiduu fiihi xatabkaas ama xaabadaas dhexdiisa waxaad ku shidaan naaran dab xaabadaas ha la huriyo ha la shido xataa idaa akalat laxmii naartaas ama dabkaas marka ay hilibkayga cunto wuxuu yidhi dab ha la shido xaabaha la soo uruuriyo kadibna meydkayga dabkaas ha lagu shido xataa idaa akalat laxmii markii naartaas ay dab ay hilibkayga cunto waa khalasat ilaa cadmii oo ay u gudubto lafahayga cadmi hadda jinsiya laga wadaa lafahayg ay u gudubto famtaxashtu oo dhuxul aan noqdo fakhuduuha ayada qabtaa qaada dhuxushii dambaska markaas kadibna dambas ay noqoto fakhuduuha ayaday qabtaa fatxanuuha markaas kadibna shiida hala shiido lafihii uma anduruu yowman raaxan kadibna waxaad fiiridaan maalin dabayl badan ay dhace oo dabaysheedu ay badan tahay raaxan yani dabaysheedu ay badan tahay faduruuhu fi lyami kadibna wuxuu yidhi badda ku firdhiya lafihii la shiiday ee dambaska noqday badda ha lagu firdhiyo fafacaluu sidii bay yeeleen fajamacahu ay fajamacahu allah ilaahay baa marka soo uruuriyey jirkiisii oo dhan lafihiisii wixiisii o dhan waa laysku soo uruuriyey faqaala allah baa lahu ninkii wuxuu ku yidhi markii lasoo nooleeyey lima facalta daalika arrinkaa maxaa u samayday maxaa kugu kalifay qaala wuxuu yidhi min khashyatika rabbi oo cabsidaada darteeda aan saas u yeelay fagafara allaahu lahu ilaahay ninkaas oo u dambi dhaafay ninkan ummadihii naga horreeyey nin ka mida ayuu ahaa wuxuu jaahil ka noqday qayb ka mida qudrada ilaahay ilaahay awooddiisa qayb ka mid ah wax kasta ilaahay inuu awoodo ayuu ninkani jaahil ka noqday ayadoo sidaas ay tahay haddana kuma uusan gaaloobin haddii uu ku gaaloobi lahaa looma dembi dhaafeen ilan xadiiska waxa uu sheegaa fagafara allaahu lahu ilahay waa u dembi dhaafay qof gaalana ilaahay dembigiisa ma dhaafo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay jannadiisa wuu ka xaaraantinimeeyey qof gaal ah ninkan ilaahay waa u dembi dhaafay jannaduu geliyey ninkaani inkastoo qayb qudrada ilaahay ka mida uu jaahil ka yahay laakiin haddana wuxuu og yahay in ilaahay maalinta qiyaame uu soo bixin doono oo uu soo noolayn doono laakiin wuxuu isleeyahay waxa la soo noolaynaaho la soo ururinaa waa qofkii si caadiya u dhintay qabri la geliyo isagu saasuu aaminsan yahay wuxuu isleeyahay sidaada caadiga haddaa intaa isaga dhimato qabri lagu geliyo maalinta qiyaame ilaahay wuxuu awood u leeyahay inuu intuu ku soo nooleeyo uu ku cadaabo bacdama aadan xasanaad badan adduunyada aadan kala tegin wuxuu leeyahay marka xasanaad badan ma aanan samaysan riwaayada qaar sida ay sheegayaan caruurtiisii wuxuu ku yidhi adduunyadan xasanaad badan kala kalama aanan tegin dunuubteyduna way badan tahay haddii si caadi intaan u dhinto qabri la geliyo ilaahay waa ay soo nooleynaa waana cadaab ah cadaabkaas marka waxaa uga baxsan karaa waa sida isaga ay la tahay in lafahiga la shiido markay dambas noqdaana la fardhiyo wuxuu isleeyahay sidaas haddii la yeelo ilaahay awood uma lahaa inuu intuu soo ururiyo ku soo noolay qaybtaasuu marka jaahilka yahay waa miskiin wax kasta ilaahay waa awoodaa qofka meel kasta oo jirkiis uu ku dhaco maalinta qiyaama waa la isu soo ururinaa kadibna waa la soo noolaynaa sidii ilaahay markii horeba u abuuray xadiiska boqol iyo siddeetan iyo sagaalaad عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نبي وحوري صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بنو إسرائيل غير بنو إسرائيل وحي هايين تسوسهم إن أيغا مامولة الأنبياء وأنبياء أنبياء مامولة جرتي هو قامي جرتي وما شيكتي من السياسة ساسهم wuu maamulayo wuu hogaamiyey yasuusuhum waa hogaaminaa siyaasatan nabigu sala allahu calayhi wacala salam wuxuu leeyahy reer banu israa'iil ambiyadooda way badnaayeen ambiyadaas ayaa marka hogaamin jirtay kullamaa halaka nebiyun mar kasta oo nebi uu dhinto halaka hadda waxaa laga wadaa uu dhinto kullamaa halaka nebiyun mar kastoo nebi uu ka dhinto khalafahu waxaa uga dambeynaya isaga waxaa ka dambeynaya nebiyu nebi kale ambiyadooda marka tiraday ka bateen wa inahu shaniya xaale laa nebiya bacdii aniga kadibkay nebi ma jiro ummaddan muxamadiyada ah nebiga sala allahu calayhi wacala wasalam nebi ugama dambeeyo wasatakuunu waxaasi ahaan doonta khulafaau dad madax ah niman madax ah oo ummadda hogaaminah ayaa jiri doona fayakhuruuna waana bada doonaan tiraday ka bada doonaan caalamka islaamiga qayb kasta oo ka mida ninaa madax ka noqon doona qaaluu waxay dhaheen famaa ta'murunaa rasuulka ilaahay oo maxaana faray haddii sidaasi ay dhacdo waqtigaa saas ma aysan jirin laakiin nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam waxyi baa ilaahay ugu sheegay nebigu wuxuu sheegaa waxaa hadda caalamka ka taagan alcaalam lislaami oo dhan waxay ahayd in hal meel laga maamulo hal meel laga hogaamiyo laakiin qayb kastaba ninay u xihan tahay qaaluu waxay dhaheen famaa ta'murunaa haddaba maxaana faray haddii sidaas ay dhacdo qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam fuu oofiya bibaycati alwali midka hore beecadiisa oofiya ninka madaxda idinku soo hormara ee mubaayacada aad la gashaan oo aad la heshiidaan oo aad dhahdaan madaxtinimadaada waa aqoonsannahay ninkaas beecadiisa u oofiya actuuhum ayaga siiya xaqahum xaqooda siiya xaqa ay idinku leeyihiin oo ah inaad beecadooda oofisaan inaa ateecdaan inaa ka dambaydaan oo idnaan ku bixin xaqaas u oofiya haye adinka xaqiinniina fa ina allaha ilaahay baa saa'iluhum ayaga wuxuu weydiin doonaa camaa wixii istarcaahum ayaga uu raaciyey wixii ayaga la raaciyey oo qowsaarka looga dhigay maalinta qiyaamilaha baa weydiin doona laakiin adinku xaqiinnii ka soo baxa ayagu haddii ay rabaan xaqiinnii yaysan ka soo bixin laakiin adinku waajibkiinni oofiya saasuu nebigu sala allahu calayh waala wasalam xadiiska boqol iyo sagaashanaad عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحكوري نبي نويره لا تتبعن أمدان محمد يدا أهي وراعي الدونتين نبي مركا هذا الكوحو جيدنا صحابة لكن صحابة هذا كان كما سعودة دتك أي كدن بين المسلمين تكو سعودة محيا لصحابة إن يهود يا نصارى ay daba galaan cabsi loogama qabo laakiin saxaabadu ummaddii bay matelayaan latatabicunna waad raaci doontiin sanana aladiina kuwii waddooyinkooda min qablikum adinka idinka horreeyey ayaad raaci doontiin waddo kasta oo ay maraan waa mari doontiin wax kasta oo ay sameeyaan waa samay doontiin dhaqan kasta oo ay ku dhaqmaan waa ku dhaqmi doontiin aladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey shibran bishibrin taaka taako taaka taako wax kastoo ay sameeyaan meel kastoo cagta ay dhigaan cagta waa dhigaydiin wa diraacan bidiraacin dhudhun dhudhun xataa low salakuu xataa hadday galaan juxra dabbin dab godkiis haddii ay galaan la salaktumuuhu adinkuna waa gelaydiin waa maraydiin nabigu sala allahu calayh waala salam wuxuu leeyahay haddii yuhuud iyo nasaaro god dab ay galaan idinkuna waa ka dabagelaydiin waa idinla fiicnaanaa waxay noqonaya ilbaxnimo madaxt waxay noqonaya shay wanaagsan ummadda la wanaagsan oo ilbaxnimo ah oo horumar ah godkaas hadday galaan waxaa leeyahay waa galeen waa gelayna annaguna dabku wuxuu u eg yahay abeesalugalayda laakiin waa ka yar yahay abeesalugalayda waxaa la yidhaahdaa ama dadka qaar abeese arinuugta ay u yaqaanaan waral ayaa luqadda carabiga lagu yidhaahdaa iyadoo xalaal ma aha laakiin dabkani waa u egyahay waana ka yar yahay isagu waa xalaal sida axaadiista ku soo aroortay marka waa god aada ciriiri u ah godkaas hadday inta isku qaadaan ay galaan ummadda aan qayb ka mid ah ayaa geli doonta oo waxay dhihi doonta waa ilbaxnimo qulnaa waxaan dhahna yaa rasuul allah alyahuuda wاnnasaara yahuud iyo nasaara miyaa ula jeedaa alyahuudu wاnnasaara haddii la yidhahdana waa sax alyahuudu oo god ah ma idiin qoran tahay ragga nusqooyinka kala haysta makuu godaa makuu godaa waa sax ayaduna اليهوud والنasاaرى ahm اليahuud والنasاaرى ayagu yahuud iyo nasaara miya ah waa sax alyahuuda والنasaarana waa saxo atacnii ma waxaad ula jeedaa rasuulka ilaahay oo ummadahaas naga horeeyey ma waxaad ula jeedaa alyahuuda والنasaarى yahuud iyo nasaara maa ka wadaa qaala wuxuu ihi faman yaa kale saasuu nabigu sheegay salى الlahu عalيh وعalى وsلم nabiga ilaahay waxyi buu ugu sheegi jiray waxa dhici doona wuxuu nabigu ka warramaa waa waxyi waqtigaas ma jirin yuhuud iyo nasaaro lagu dayda ma aysan jirin caalamkan waxaa lagu daya jiray dadka muslimiinta ay ahaayeen cilmiga ayagaa loo soo doono jiray luqadooda la tarjumi jiray reer yurub waqtigaas mugdiyay ku jireen casru halaam niman waxaa haystay kaniisada jooga oo dembi dhaafka ka iibsada qofku hadduu dembi galo kaniisaduu imaanaa wuxuu leeyahay dembiyaan galay dembiga in lagu dhaafo ma rabtaa haa intaasoo lacaga iska bixi intaasoo lacagu iska bixinaa waxaa leeyahy dembigayga waa lagu dhaafay nimankaas marka wax horumar uma aysan ogolayn alcaalam alislaamiina horumaraa ka jira dhinac walba ah marka ciddii fallaagowda oo nimankaas ka soo cararta alcaalam alislaami imaa jirtay luqadaas carabigay bare jirtay kadibna marka qaarkood hadday awood u helaan luqadooda ay tarjumi jireen luqadda carabiga wixii culuum ah laakiin waqtigii hadda annaga aan ku jirno waa waqtigii dadka muslimiinta ah in badan oo ka mid a dhammaantood ma wada ahaa laakiin in badan oo ka mid ay u aaminsan yihiin xadaaradda iyo horumarku inay tahay reer yurub oo lagu daydo sida ay u shanlaystaan in loo shanlaysto dharka ay qaataan in la qaato luqadoodu luqatulxadaara inay tahay sida ay u labistaan in loo labisto waxa ay cunaan inay waxa kale ka fiican yihiin dhulka ay joogaan dhulalka kale inuu ka fiican yahay dadkii muslimiinta heerkaasay marka maraan wixii nabigu ka sheekeynaya sala allahu calayhi waala salam hadda waa aragnaa laakiin waqtigaas ma aysan jirin xadiiska boqol iyo sagaashan iyo koobaad can usaamata qaala usaama ibnu zayd wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi adtaacuunu taacuunku rijsun waa cadaab ursila waxaa lagu diray calaa daa'ifatin koox oo min bani israa'iila oo reer banu israa'iil ka mid ayaa lagu salliday waa ciqaab iyo cadaab loo soo diray daacuunku wuxuu ahaa cudur mararka qaarkood kaca meelaha uu ku kaco waxaa dhici karta intaasoo kun oo qofood inuu ku dilo toddobaatan kun oo qofood lixdan kun oo qofood boqol kun oo qofood inuu hal mar ka takhalluso waana cudur meelaha jilicsan ee jirka ee laalaabma ka soo baxa tokfalaha iyo xaglaha jilbaha gacmuhu meelaha ay ka laalaabmaan xusullada waa nabar meeshaas ka soo baxaa oo aad u xanuun badan qofkuna uusan u dulqaadan karin u adkaysan karin in yar kadibna qofku waa u dhimana nabigu marka wuxuu lehi sala allahu calayhi wacala wasalam adaacuunu rijsun waa cadaab ursila waxaa lagu sallidoo lagu diray calaa taa'ifatin koox min bani israa'iil oo reer banu israa'iil ah oo calaa man kaana qablakum ama ummadihii idinka horreeyey ayaa lagu salliday faidaa samictum bihi daacuunka haddaad ku maqashaan biardin dhul haddaad ku maqashaan inuu meel ka kacay falaa taqdamuu calayhi ha u gelinina oo dhulkaas ha aadinina gobolka cudurkaasi uu ka jiro ha aadinina ha u safrinina waidaa waqaca biardin hadduu dhul ka dhacana wa antum biha adinkoo ku sugan magaalada aad ku sugantihiin hadduu ka kaco cudurkaas falaa takhrujuuha bixinina firaaran cararid minhu asagaa ka cararaydiin saasuu le nebigu sala allahu calayh waali wasalam haddii magaalo uu ka kaco dadka magaaladaas jooga yaysan ka cararin haddii uu magaalo adigu aadan joogin uu ka dhacana ha aadin saasuu nebigu sala allahu calayh wasalam ummadda uu ku booriyey xadiiska boqol iyo sagaashan iyo labaad can caaishata radia allahu canha zawji الnabiyi salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalama qaalat waxay tidhi sa'altu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalam rasuulka ilaahay can iطaacuuni daacuunka ayaan wax ka weydiiyey faأkhbaranii wuxuu ii sheegay nebigu salى اllahu عalayhi wعalى ali wasalam annahu daacuunku inuu yahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo yabcahuhu اllahu ilaahay uu ku diro calaa man qofkii yashaa uu doono qofkii ilaahay uu doono ayuu cudurkaasi ku diraaho uu ku dhacaa qofkii ilaahay uu doonana waa ka badbaadinaa wa anna allaha wa akhbaranii waxaa kale oo uu ii sheegay anna allaha caza wajal allah jacalahu raxmatan inuu ilaahay daacuunkaas ka dhigay naxariis lilmu'miniina mu'miniinta inuu naxariis uga dhigay laysa min axadin ay laysa axadun axad ma ahaanin yaqacu daacuunu ay fii baladihi daacuunku uu ka dhacaa beledkiisa laysa axadun laysa min axadin ay laysa axadun mintaani waa zaa'ido mintu zaa'ido marka ay noqonee waxaa lagama maarmaana inuu nafyi ka hormaro ama uu ka hormaro istifhaam kaqowlihi tacaala maa jaaana min bashiirin ay bashiirun min bashiirin mintaas hadda qur-aanka markay ku jirto zaaid lama dhaho laakiin silaa la dhahaa laakiin haddaysan qur-aanka ku jiri lahayn waxaa la dhihi lahaa zaaid marka maa jaaana jaaana jaa-ada meeshaas taalla jaaana min bashiirin taasaa faacil u ah laysa min axadin ay laysa axadun axad ma ahaanin yaqacu daacuunu daacuunku inuu dhacaa ay fii baladihi beledkiisa inuu ka dhacaa fayamkuthu oo nagaanaa fii baladihi beledkiisa ku nogaanaa saabiran asagoo sabraa muxtasiban asagoo ajir xisaabsana musiibada ku dhacday inuu ajir ka helo raba yaclamu og lan yusiibahu asaga inuusan asiibaynin ilaa maa kataba allaahu lahu wixii ilaahay u qora maahane wax kale inaysan ku dhacayn og oo yaqiinsan ilaa kaana lahu hadduu qof saasa uu jiro waxaa asaga u sugnaana mithlu ajri shahiidin qof shahiida ajirkiisoo kale u sugnaanaya saasuu le nebigu sala allahu calayhi wacala wasalam beled uu ku sugan yahay haddii daacuun uu ka dilaaco isagoo beledkaas aan ka cararin iska jooga wuxuuna yaqiinsan yahay wixii ilaahay u qoray maana wax kale inaysan ku dhacaynin haddii sidaas uu yeelo nin shahiida ajirkiisoo kale uu leeyahay saasuu le nebigu sala allahu calayh wacala ali wasalam haddii laakiin beled aadan joogin uu ka dhaco ma aadaysid u safri maydid waxaadna xusuusataan qisadii cumar radi allaahu canhu hadda ka hor inuu damcay inuu shaam u safro intuusan shaam uusan gaarin baa waxaa loo sheegay shaam inuu daacuun ka dilaacay wuxuu u wacay dadkii muhaajiriinta ahaa wuxuu yidhi sidaan yeelnaa ma aadnaa mase waa iska dhaafnaa qayb ka mida waxay yidhaahdeen arrin aa u soo baxday daacuun darteed ha uga laabanin aad qolo ka midana waxay yidhaahdeen meeshaan cudur baa ka dilaacay adiga iyo dadka kula socda ha halaagina iska joog markay iskhilaafeen wuxuu yidhi iga taga ansaar buu u wacay ayaguna waa iskhilaafeen nimankii odayaasha ahaa ee quraysheed ee caamal fatxi soo islaamay ayuu u wacay waa la tashaday wuxuu yidhaahday sideen yeelaa shaam ayaan u soo baxay cudur baana ka dilaacay daacuun ah ma aadaa oo ma galaa mase waa iska dhaafaa ayagu isma khilaafin waxay yidhaahdeen annaga noolama muuqato in adiga iyo dadka kula socda cudurkaas aad aadaan halkaaga ka laabo ayagu isma khilaafin cumar radiallahu canhu go-aan buu qaatay wuxuu yidhi halkaygan ka laabana abu cubayda oo ka mid ah raggii ciidamadii shaam joogay madaxda u ahaa baa wuxuu ku yidhi afiraaran min qadari illaahi yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniinu qadarti ilaahay miyaa ka carare markaasuu wuxuu ku yidhi low qaalaha kayruka yaa abaa cubayd abuu cubaydo hadalkaas nin kale hadduu idhihi lahaa waa fiicnaa laheed jawaab fiican baan siin lahaa markaasuu wuxuu nacam nafiru min qadari illaahi ilaa qadari illah qadarta ilahi ayaan ka cararayna qadarta ilahina waa u cararayna saasuu ku yidhi qadarta ilahi waa ka cararaynaa qadarta ilahi ayaan u cararaynaa xadiiska boqol iyo sagaashan iyo saddexaad can caaishata radi allahu canha ana qurayshan caaisho waxaa laga wariyey in quraysh ahamahum inuu ayaga murjiyey sha'nu lmar'ati haweeney arrinkeedii haweeneydii almakhsuumiyati ee ka dhalatay qolada banu makhsuum la yidhaahdo qabaylka quraysheed kuwa ugu tugtugta roon bay ka mid ahaayeen banu makhsuum oo qoladii abujahl uu ka dhashay haweeney marka reer banu makhsuum ah ayaa waxadday arrinkeedii quraysh aada buu u murjiyey anna qurayshan ahamahum ayaga waxaa murjiyey sha'nu lmar'ati haweeneydii arrinkeedii almakhsuumiyati allatii saraqat midaasoo xadday faqaaluu waxay dhaheen waman yukallimu fiiha quraysh baa waxay tihi marka waman yukallimu fiiha fii sha'niha haweeneydan arrinkeeda yaa kala hadlaa rasuula allahi sala allahu calayhi waala slam rasuulka ilaahay inaan gacanta laga goynaa la rabaa oo la yidhaahdo waxay ka dhalatay reer banu makhsuum gacan lagama goy karo rasuulka ilaahay yaa kala hadlaa faqaaluu waxay dhaheen waman yashtari'u calayhi nabiga yaa ku dhiira kara ilaa usaamatu bnu zaydin usaama ibnu zayd maan cid kale oo rasuulka ilaahay haweeneydan arrinkeeda kala hadli kara ma jirto wax ku dhiiran kara waxaa laga arkaa usaama ibnu zayd xibbu rasuuli llaahi sala allahu calayhi waala salam rasuulka ilaahay ninkii uu jeclaa ah aada buu nabigu u jeclaa usaama iyo aabbihii zayd ibnu xaaritha aabbihiisna waa ninkii ilaahay qur-aanka uu ku sheegay haddii lagu yidhaahdo nin saxaabi ah oo ilaahay magaciisa qur-aanka uu ku sheegay ma taqaanaa waa aabihiis usaame ibnu zayd zayd ibnu xaarif falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha zayd ibnu xaarisa waa fakallamahu nabiga waxaa la hadlay usaamatu usaame ibnu zayd baa nabiga la hadlay wuxuu yidhi haweeneydaas rasuulka ilaahayow ayaan ka ergeynaa inaan gacanta laga goyn faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waala ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi atashfacu fii xaddin ma waxaad ka ergeynay xad oo min xuduud illaahi xuduudda ilaahay ka mid a caza wajal xad oo xuduudda ilaahay ka mid ah inaan la oofin miyaad erge ka tahay oo la iska dhaafo uma qaama nabigu waa istaagay sala allahu calayhi wacala ali wasalam fakhtaaba nabigu waa khudbeeyey khudbo ayuu jeediyey uma qaala nabigu wuxuu yidhi innamaa wax kale maahane ahlaka aladiina qablakum kuwii adinka idinka horreeyey waxaa halaagay oo baabi'iyey annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim shariifu ninka sharafta leh dhexdooda hadduu wax ku xado tarakuhu waa iska dhaafi jireen waa iska dayi jireen waidaa saraqa fiihim adaciifu ninka taagta daran dhexdooda hadduu wax ku xado aqaamuu calayhi alxadda xadka ayay ku oogi jireenoo gacantaa laga goy jiray waxa baabi'iyey marka waxay ahayd xuduudda inaan loo sinnayn nin shariifa hadduu waxado waxaa leeyahay gacanta lagama goy karo waa la iska dhaafaa nin daciifa hadduu xado xadkaa lagu oofinaa gacantaa laga goynaa wa aymullah ilaah baan ku dhaartay nabigu ilaahay buu ku dhaaranaa low anna faatimata binta muxammadin faatima oo muxamed uu dhalay saraqad haddee wax xadi lahayd laqadactu yadaha gacanteeda waan ka goy lahaa ayuu yidhi qof aan ka jeclahay ma jirto faatima bintu muxamed ayadana hadday waxadi lahayd gacantan ka goy lahay nabigu sala allahu calayhi waala wasalam sida riwaayadaha qaar ay sheegayaan wuxuu amray gacanta in laga goy gacanta laga gooyey marka reer banu makhsuumay ka dhalatay iyo reer banu fulaanay ka dhalatay maya xad hadduu yimaado waa loo siman yahay xadiiska boqol iyo sagaashan iyo afaraad can ibni cumar أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وعلى آله وسلم rasuulka ilaahi qaal wuxuu yidhi baynamaa rajuل ayadoo nin yajuru izaarahu hoos kuntigiisa uu jiidaa alizaar waxaa la yidhaahdaa marada furan oo sida macwista aan ahayn oo qofku hoos u ka qaato izaaraa la yidhaahdaa laakiin waa inay furan tahay oo aysan xirnayn marada sideeda oo kale ah oo furan oo kor laga qaatana waxaa la yidhahdaa ridaa qofku haddii ridaana uu qabo izaarna uu qabo waxaa la yidhaahdaa xulla xulladu marka waa izaar iyo ridaa labadaas marka qofku isku qabaa waxaa la yidhahdaa xulla baynamaa rajulun ayadoo nin yajuru izaarahu hoos guntigiisa ama maradiisa uu jiidaa min alkhuyalaa'i khuyalaa darteedna u jiida isqaadqaadid khusifa bihi dhulka lala gooyey isoo isqaadqaada ah oo marada dhulka ku jiidaa dadka mutakabiriinta ah waa sida ay sameeyaan marada inay kor u qaataan ma raban dhulkay ku jiidayaan khusifa bihi dhulka lala gooyey fa huwa isagu yatajaljalu fi lardi dhulka ayuu marba dhinac ku dhacaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame laga gaaro dhulkaasuu kusii soconaa tajaljulku waa qofka tusaale ahaan markuu ceelka ku dhaco oo derbigan intuu ku dhaco derbigu intuu soo tuuro kan kale uu ku dhaco haddana kan kale uu ku dhaca waxaa la yidhaha tajaljala marka dhulkaasuu marba dhinac ku dhacaa ilaa yowmi alqiyama ilaa maalinta qiyaame laga gaara waa nin ummadihii naga horreeyey ka mid ah dadka qayb ka mid ah waxay yidhaahdeen qaaruun uu ahaa allahu aclam waa dhici karta inuu qaaruun ahaa inuu nin kale ahaana waa dhici kartaa laakiin waxa uun la hubaa qaaruun ilaahay inuu dhulka la gooyey isagoo ziinadiisii ugu dambeysay kusoo labistay fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih faqaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lana midla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim markii dambe ilaahay wuxuu yidhaha fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard isaga iyo daartiisa dhulka lala gooyey xadiiska boqol iyo sagaashan iyo shanaad can caaishata radi allahu canha annaha qaalad waxay tidhi maa khuyira rasuulu llahi sala allahu calayhi waala wslam rasuulka ilaahay lama dooransiinin bayna amrayni laba arrimood lama kala dooransiinin labadaan mid qaada lama dhihin ilaa haddiiba la yidhaahdo ikhtaara nebigu wuxuu dooran jiray aysarahumaa labadooda midka fudud haddii laba arrimood nebiga ay u kulmaan labadooda midka fudud uu nabigu dooran jiray sala allahu calayhi waala wasalam fudaydkaasuu nabigu jeclaa laba arrimood haddii isu barbar yaalaan midka fudud uu qaada jiray maa lam yakun iman midkaas fudud hadduusan dembi ahayn laakiin waa inuusan dembi ahayn midka fudud fain kaana midka fudud hadduu yahay iman dembi kaana nabigu wuxuu aha sala allahu calayhi waala wasalam abcada annaasi ninka ugu fogaanta badan minhu dembi dembiga aad buu nabigu uga fogaa jiray sala allahu calayhi waala slam mar hadduu dembi yahay waa ka dheeraa jiray xadiiska boqol iyo sagaashan iyo lixaad can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma isaga iyo aabihiis jaabir bni cabdillaah aabihiis dagaalkii uxuduu ku dhintay qaala wuxuu yidhi jaabir bni cabdillaahi alansaari lamaa xufira alkhandaqu markii la qodaya khandaqa fii qaswati alaxzaab god weyn oo hog ah ayaa magaalada madiine waxaa laga qoday laba meelood oo ka mid a laba jiho labada jihoo kalena waxaa ugu aadanaa laba buurood oo la yidhaahdo alxarataani ciidanku marka labadaas xaro kama soo fuuli karo laakiin labadan dhinac oo bannaan ayaa waxaa laga qoday god hog ah oo aad u weyn oo farasku uusan bootin uga tallaabi karin ciidan lugeynaan iska dhaaf dhinaca madiine ayay marka saxaabadu difaac ka galeen wixii warma soo tuurtuura maahan wax kaluma imaan karaan khandaqaas markii la qodaayey ra-aytu waxaan arkay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay khamasan oo boggiisu isku dhegan yahay calooshiisu isku dhegan tahay gaajo darteed fankafaytu waxaan u laabtay fankafaytuna waa la yidhahdaa fankafa'tuna waa la yidhahdaa fankafa'tu oo bilhamsi ah ayaa asal ah laakiin hamsadaas iyaa loo bedelo waa dhici karta oo fankafaytu la yidhaahdo waxaan u laabtay ilaa mra'atii xaaskaygii haweenaydaydii baan u laabtay faqultu waxaan ku yidhi hal cindaki shay-un wax ma haysaa agtaada wax ma yihiin wax raashina ma haysaa fa innii aniga maxaa yeele ra'aytu rasuula allah rasuulka ilaahi baan arkay sala allahu calayhi wacala ali wasalam khamasan oo boggiisu isku dhegan yahay shadiidan aad iyo aad boggiisu isugu dhegan yahay od u gaajoon dhowr maalmood ayaan wax la cunin fa akhrajat ilaya waxay ii soo bixiday jiraaban jiraab waa weel maqaar ka samaysan oo raashinka iyo waxaas lagu shubto fiihi jiraabkaas waxaa ku jira saacun min shaciirin hal suus oo shaciir ah ayaa ku jira hal saac oo shaciir ah ku jira annagu waxaan naqaanaa qamadiga laakiin shaciirkan badanaa soomaalidu ma isticmaasho qamadigu u istoof eeg yahay sida qamadiga noociisoo kale waaye laakiin waa ka dhuudhuuban yahay marka waxaa la yihahdaa shaciir haddii qamadiga la tumo saafiyuu noqdaa laakiin shaciirka dubka lagama qaadi karo qamadiga isaga dubka waa ka qaadmaa laakiin shaciirka maya aaday u adagta in dubka laga qaado marka waa un qamadigu u dhow yahay laakiin waa ka duwan yahay waa ka yaryar yahay marka khubsiyaa laga samaystaa dadka qaarkood shaahaan ay u karsadaan waxay yidhaahdaan keliyaha aada ugu fiican yahay ba akhrajat ilaya waxay ii soo bixday jiraaban fiihi saacun waxaa ku jira hal suus oo min shaciirin oo shaciirkaas ah walanaa annaga waxaa noo sugnaatay oo noo joogtaa buhaymatu nayl yar ama waxadh yar waa taskiiru bahmatin waxaa noo joogta nayl yar daajinun oo guri joog ah ariga soofaa ma raacdo guriga iska joogtaa fadabaxtuhaa waan gowracayuu yidhi nayshii yareed wataxanat waxay shiiday ayadii haweenaydii ashaciira shaciirka ayay shiiday halkii suus oo shaciirka ahaa ayay shiiday shaqadii waa la kala qaybsaday wuxuu yidhi aniga nayshan ayaan qalaa adigana waxaa lagu ogayaa shaciirka inaad shiiddo ila khubsiyaa laga dhigi rabaa fafaraqat ilaa faraaqii saasaa laga rabaa laakiin anaga wuxuu noo qoraa fafaraqat ilaa canaaqi canaaqi marka waa khalad fafaraqat ilaa faraaqii saasaa laga rabaa qof ay saasu qoran tahay midinku jiraa fafaraqat ilaa faraaqi qof ay u qoran tahay saasaa laga rabaa fafaraqat ilaa faraaqi saxiixulbukhaariga dhammaantii saasaa ku qoran ya maya fazactu maba jirtaba ayada fafaraqat ilaa faraaqi saasaa laga rabaa saxiixu muslimka iyo riwaayadaha oo dhan saas waaye marka macnaheedu wuxuu yahay fafaraqat haweenaydii way soo faaruqday oo shiiditaankii shaciirka la shiidayay ka soo faaruqday ilaa faraaqii anigaa soo faaruqitaankaygii aan ka soo faaruqay nayshii qalitaankeedii wuxuu la jeedaa markii aniga aan ka soo jeestay ayaa iyaduna kasoo jeed kasoo jeed kasoo jeesatay shaciirkii isku maraan kasoo jeesanuu ka wadaa waqatactuhaa waan googooyey buu yidhi fii burmatihaa dherigeedii ayaan ku googooyey intaan googooyey ayaan dherigii ku riday yuu yidhi lagu karinaaye ثم وليت كدبنا وحان أجيست إلى رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله أيان هذه فقالت وحي تري مركان سي بحاي لا تفضحني هاي فضيح حذين برسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يو بمن معه إدتك الله سعدا هاي فضيح حذين يعني هولا جد هاي عيبين رسولك الله إدتك الله سعدا ماشي وحبدا ما يالان هل ساعة شعيرها يالا يو حرير ولا قورعي marka waxay laha dad badan ha igu keenin ha igu ceebayn fa ji'tuhu rasuulka ilaahay baan u imid uu yidhi jaabir fa saarartuhu waa ku siraystay oo dhegtaan ugu sheegay ile haweenaydiis baa la soo dardaarantaye dhegtuu ugu sheegay waa ku siraystay uu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow dabaxnaa waxaan gowracnay buhaymatan lanaa weliba bahiimo caadiya maaha buhaymatan lanaa nayl yar oo annaga noo sugnaatay wataxannaa waxaan shiidnay saacan min min shaciirin hal suusoo shaciir ah kaana cindanaa oo agtanada ahaaday fatacaala anta adigu kaalay wa nafarun iyo dhowr qofood oo macaka macaga ah adiga iyo dhowr qofood u kaalaya dad badan maya fasaaxa النabiyu salى الlahu عalayhi وعalى وسلم rasuulka ilaahi waa qiiliyey waa dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaq waa reer khandaqo waa dadkii dhammaa ee khandaqaas qodaayay ayaguu dhawaaqay inna jaabiran jaabir qad sanaca wuxuu sameeyey su'ran raashin ayuu idiin sameeyey faxaya halan bikum ay aqbilu soo dhaqaaqu yidhi faxaya halan bikum soo dhaqaaqa ninka jaabir la yidhaahdo raashin asu'ru aطacaam waa raashinka faxaya halan bikum ay aqbiluu soo dhaqaaqa waay soo soo baxa faqaala rasuulu llahi salى allahu alayhi waala slam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi laa tunzilunna ha ka dejinina oo dhulka ha dhignina burmatakum dherigiinna dheriga dhulka yaan la dhigin walaa takhbizunna cajiinakum cajiinkiina oo shaciirka laga keenayna yaan la muufayn intaan aniga ka imaana xataa ajiya intaan anugu ka imaanaa muufa yaan laga dhigin marka waa la shiiday waa la muufeeyey isagoo sidiisa ah oo cajiina meel ha yeelo faji'tu waan imid uu yidhi jaabir wa jaa rasuulu llah rasuulka ilaahina waa yimid sala allahu calayhi waala wasalam yaqdumu nnaasa oo dadka u horeeya oo dadkii hogaaminaa oo dadkii horkaca yaqdumu nnaasa dadkiibuu horkacaa xataa ji'tu imra'atii ilaa haweenaydeydii xaaskayga aan u imid faqaalat waxay tidhi bika wa bika adigaa adigaa ay tidhi yani waa ceebeeday ka wadaa markay ciidankii tirada badnaa dhowrka boqol ay aragtay faqultu waxaa idhi yidhi qad facaltu ladii qulti waxaad i tiri waa yeelay aniga rasuulka ilaahay iyo dhowr qof ii keen sooma ii dhihin aniga rasuulka ilaahay si hoosaan ugu sheegay waxaan idhi adiga iyo dhowr qof imaada amarkaaga waa fuliyey fa akhrajat waxay soo saartay lahu nebigu waxay u soo saartay cajiinan cajiinkii fa basaqa fiihi nebigu waa ku tufay wa baaraka waa barakeeyey ilaahw barakayuu yidhi uma camada nebigu haddana wuxuu u qasday ilaa burmatinaa dheriga nagiyo fabasaqa fiiha waa ku tufayo wabaarak nabi waa barakeyey sala allahu calayhi wasalam barakadiisaa meesha kasoo bixi doonta uma qaala nebigu wuxuu yidhi udcii u yeedho xaaskii buu la hadlaa jaabir udcii u yeedho khaabizatan haweeney muufa muufada dubta khaabizatan haweeney muufadub muufa dubka taqaana oo muufada dube faltakbiz macii riwaayada qaar waxaa ku jirtay faltakbiz macaki muufadaa kula dubtee muufaday kula dube laakiin riwaayada waxaa ku jirta faltakbiz macii aniga muufadaha ila dubto qayb culammada ka mid ah waxay leeyihiin faltakhbis macii waxaa loola jeedaa faltakhbis cindii aniga agteyda muufadaha ku dubto waxaa marka dhici karta oo suuragal ah nabiga sala allahu calayhi waala alihi wasalam inuu muufo dubiddii uusan haweenkan uusan u dhaafine isaguna inuu dhinaciisa uu ka dubaayo waa suuragal oo haw- hawsha dhinac uu ka hayay haddii laakiin la yihahdo faltakhbis macaki yani muufadaha kula dubto waqdaxii min burmatikum haweenaydii buu la hadlaa weli wuxuu uhi waqdaxii waxaad ka soo dartaa maraqa min burmatikum dheriga ka soo dar asagoo dabka saara maraqa ka soo dar walaa tunziluuha hana dejinina oo dhulkaa dhiginina wahum ayagu ciidankuna alfun waa kun kun nin waaye fa uqsimu billaah ilaah baan ku dhaartaye laqad akaluu waa cuneen uu yidhi xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen wanxarafu ay gadoomeen waa ka dhargeen uu yidhi xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen wanxarafu ay laabteen oo khandaqii ay u laabteen wa inna burmatanaa ayadoo dheriganaga lataqitu ay burine kamaa hiya sidii markii ay imaanayeen ay ahayd sidii u burine uu yidhi hilibkii iyo marqii sidii uga buuxaa waina cajiinanaa cajiinkeennana la yukhbazu oo la muufaynaa kamaa huwa siduu ahaa markii hore oo imaanayeen waxna iskama dhimin maraqii iyo hilibkii cajiinkiina waxba iskama dhimin barakadii nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam ayay saxaabadaasu ka dharkiyeen xadiiska boqol iyo sagaashan iyo toddobaad can abi saciidin alkhudri wa abi hurayra radia allaahu canhumaa abu saciidin alkhudri abu hureyre waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam rasuulka ilaahay istacmala rajula nin ayuu madax ka dhigay calaa khaybara khaybar madaxuu uga dhigay wuxuu ihi khaybar adaa madax ka ah caamil khaybar ayuu nebigu ka dhigay fajaءa ninkii hu nebiga ayuu u yimid oo wuxuu u keenay bitamrin janiibin timir aad u wanaagsan ayuu u keenay nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam ayuu wuxuu keenay timir aada u fiican timirtu ayadaa kala qiimo badan way kala fiican tahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulku ilaahi wuxuu yidhi akullu tamri khaybara haakadaa timirta khaybar ka baxda oo dhan ma sidaanaa masaanay u fiican tahay qaala ninkii wuxuu yidhi laa wallaahi yaa rasuula allah maya rasuulka ilaahayow ilaah baan ku dhaartay inaa anagu lana'khudu saaca min haada hal suus oo kan ah ayaan waxaan ku iibsannaa bisaacayni laba suus iyo wa bihalaaati saddex suus wuxuu leeyahay timirta sidaan u wanaagsan dadku ma wada haystaan marka timir xun oo laba suus ah ama saddex suus ayaan intaan qaadno ayaan waxaan ku soo iibsannaa uu leeyahay oan ku soo bedelannaa hal suus oo timirtan fiican ah hal suus oo timiraha marka waxaa lagu iibinaa laba suus ama saddex suus oo timir ah faqaala nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam laa tafcal saas ha yeelin bici ljamca timirta xun oo liidata iibi aljamcu waa timirta liidata iibi bidaraahimi shilimaad ku iibi daraahim ku iibi uma btac bidaraahimi kadibna daraahimta waxaa ku soo gadataa janiiban timirtan fiican kusoo gado nabigu wuxuu leey sala allahu calayhi wacala ali wasalam hal suus oo timir ah in lagu iibiyo laba suus ama saddex suus oo timir ah waa ribo riwaayada qaar waxaa ku jirta inuu yidhi awah awah caynu ribaa caynu ribaa wuxuu yidhi waa ribo laftigeedii waaye hal suusoo timira laba suusoo timira in lagu iibiyo waa ribo haddii markaas la kala qaato waa riba alfadli haddii mid ka mida dayn uu noqdo waa riba alfadli iyo riba nasiia oo isla socda labadan shay marka hadday isleeyihiin timir iyo timir bur iyo bur bariis iyo bariis sokor iyo sokor hadday sidaas ay yihiin in la kala badiyo lama ogola hadday doonaan ha kala fiicnaadeen hal hal hal kiilo oo beriisa laba kiilo beriisa maya kana basmati ah kana waa liitaa hal kiilo kana laba kiilo kana la siina maya hal kiilo oo qamadi ah laba kiilo oo qamadi ah maya waa inay isla ekaadaan kiilo kiilo saac saac labo kiilo labo kiilo saddex kiilo saddex kiilo waa inay isla egyihiin haddii laakiin ay kala duwan yihiin oo sokor iyo bariis ay yihiin waa la kala badi karaa wax mushkila ah ma laha laakiin waa in la kala qaato nabigu sala allahu alay slam marka wuxuu leeyahay saas ha yeeli laba kiilo oo timir ah hal kiilo oo timir ah ha kusoo iibinin laba suus oo timir ah hal suus oo timir ah ha kusoo iibinin maxaa samayne labadan suus qaad timirtoodu ay xun tahay suuqa geey shilimaad ka soo bixi shilimaadka soo qaado ninkii timirta fiican haystay u imaaw shilimaadkaas timirtan janiibka uga soo gado saasaa la yeelaa marka laa tafcal saasa yeelin bici ljamca timirta liidata iska gad bidaraahimi daraahim ku gad uma btac bidaraahimi kadibna daraahimta waxaa ku soo gadataa janiiban timirtaas wanaagsan kusoo gado xadiiska boqol iyo sagaashan iyo sideedaad can ibni cabaasin qaala wuxu uhi tazawaja nabiyu sala allahu calayhi wacala sal nabigu wuxuu guursaday maymuuna maymuuna bint alxaaris waa cabdullaahi ibnu cabbaas habaryartiis ilan cabdullahi ibnu cabbaas hooyadiis waxay ahayd lubaaba bint alxaaris tanna waa maymuuna bint alxaaris waa habaryartiis nabigu marka maymuuna wuxuu guursaday wa huwa muxrimun asagoo muxrim ah oo xaj ixraamtay wa banaa bihaa nabigu wuxuu dhistay oo loo aqalgeeyey wa huwa xalaalun asagoo xalaala oo muxrim aan ahayn wa maatat waxay dhimatay maymuuna bisarifa meesha sarif la yihahday ku dhimatay sarifa marka waa maalaayansarif cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu leeyahy nabigu sala allahu calayhi wacala wslam maymuuna ayuu guursaday oo lagu xiray asagoo muxrim ah wuxuuna aqal geystay isagoo xalaal ah xadiiskii cuثmaan radi allahu canhu cuثmaan ibn cafaan nabigu waxa uu ka wariyay cuثmaan ibn cafaan nabigu inuu yihi salى اllahu عalيه wasalam qofka muxrimka ah ma guursan karo mana guuri karo qofku mar hadduu muxrim yahay zawaaj ma samay karo isaguna wax ma guursan karo cid kalena waxba ma guuri karo say ku dhacda nabiga salى اllahu عalيه wasalam marka inuu maymuuno uu guurso isagoo muxrim ah cabdullaahi ibnu cabaas asagaa wuxuu leeyahay maymuunuu nabigu guursaday isagoo muxrima laakiin maymuuno laftigeedu waxay leedahay maya nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu guursanayay waxay tihi muxrim ma ahayna xalaalu ahaa nabiga sala allahu alay wasalam ninkii u dirsaday inuu barnaamijkaas u soo dhammeeyo isaguna wuxuu leeyahay maya nabigu muxrim ma ahayna xalaalu ahaa saas daraaddeed hadalka cabdullaahi ibnu cabbaas uu sheega oo ah nabigu inuu maymuuno guurso isagoo muxrim ah waa marjuux sax ma aha waa laga raajixsan yahay waxaa ka raajixsan inuu nabigu maymuuno guursaday isagoo muxrim aan ahayn ee xalaal ah haada huwa araajix kaasaa raajix ah axaadiista kale iyo nabiga ficilkiisu saasay isku waafaqayaan wa banaa biha nabigu wuxuu aqal geystay oo uu dhistay wahuwa xalaalun isagoo xalaal ah wamaatad waxay ku dhimatay bisarifa رضي الله عنها وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم